waayahan waxaa yaraaday cabashadii oo baasboorada la xiriirtay ayaa yaraatay waa waa dadaal socday un baan innaga sii kaabnay oo oo markii la bilaabo labada kun iyo toddobiyo labada kun iyo toddobadii baasboortka marka la bilaabay waa la yaqaanaa waqtigu qaadan jiray iyo duruufiha adkaayo lasoo maray markii dib loo habeeyey labada kun iyo saddex iyo toban waxaa isbedelay waqtiga lagu qaadan jiray iyo sidii adeega lagu heli jiray o dhan way isbedeshay jananku aad uga soo shaqeeyey waxaa la keenay qalabkii o dhana waxaa la keenay xamar aniga markaan la wareegay agoost labada kun iyo lix iyo toban markaan la wareegay waxa ugu badan oo aan soo kordhiyay waxay ahayd in dadku ay helaan inay dadku ka maarmaan wasiir inay u dacwoodaan iyo xildhibaan oo ay baasboor iyo arrimo adeega la xiriira kala hadlaan waxaan u samaynay xiriir xafiisyo cabashadooda dhegaysta waxaan u samaynay telefoonno ay soo wacaan waxaan u samaynay emailo ay maaragtay kusoo cabashadooda kusoo gudbiyaan waxaan u samaynay saraakiil u taagan oo heegan u ah inay ka jawaabaan cabashooyinka ay dadku ay qabaan marka dadkii waxaan dhihi karaa waxay ka maarmeen inay wasiir iyo maxaa la yidhaahdaa xildhibaan ay ay maaragtay raadiyaan markay u baahdaan adeeg inay qaataan marka arrinta soo korodhay intaasay ahayd saraakiil u taagan iyo xiriirkiioo dadku ay haystaan markii horean duruufaha ku kalifaysa waxay taas unbaa meesha ka maqnay waxaan soo kordhin marka taasay ahayd oo meesha ka saartay cabashooyinkii badnaa